sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sannad kasta inta u dhaxaysa konton kun ilaa boqol kun oo haween ah oo ku dhaqan dunida ayay la soo deristaa xaaladda isku furanka ama cudurka loo yaqaano fitsula taasi oo ah mid ka mid a waxyaabaha keena umulfaroorka dumarka ama wax loo yaqaan maternity morality waxaa markii ugu horreysay dunida maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee isku furanka dumarka iyadoo oo xusas amuurtaasi la xidhiidha lagu qabtay daafaha dunida somalilan waxay ka mid tahay goobaha laga xusay maalintaasi waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan ku eegaya kadib wakhti ay rajabeel murugo iyo xaalad ay haweenka fishil u haleelay ay dareemi jireen qiimo dhacaya maanta markii ugu horraysay dunida oo dhan laga xusaya maalin u gaar ah taasi oo laysu xusuusinaya laysuna baraarujinaya ahmiyadda caafimaad ay leeyihiin haweenkaasi xusamuurta la xidhiidha ayaa cusbitaalka aadna uu ku qabtay magaalada hargeysa taasoo si weyn ay uga qayb qaadanayeen howladeennada iyo mas-uuliyiinta cusbitaalkaasi doctoraysa aadna aadan ismaaciil oo asaasaha iyo agaasimaha cusbitaalkan ayaa waxay iga warantay ujeeddada ay xuskan u qabteen
caalamku isxusuusiya dhibaatadan culus ee haweenka ka soo gaadha dhalmada ee marka ay dhalayaan haddii qof farsamada garanaya uu qoftaa uu dee aanu markaa gacanta u dhigin ina waxaa ku yimaada isku dilaac isku faruuran baa u yimaada kaadi haystaa dhaawac gaadhaa malawadkaa dhaawac gaadhaa markaa kuwaas oo kale ayaa adduunka la isxusuusinaya loo leeyahay dee dumarkaa yaan cidlo lagaga tegin wax loo qabto waa la hagaajin karaa farsamadii waa la hayaa cilmigii waa la hayaa dawadii waa la hayaa iyadoo weliba aan wax qarasha haba yaraateen qofkaan la weydiinaynin haweenka ay xaaladna fisjulu ula soo daristay ayaa alaaba wehel u noqda saxarada iyo kaadida oo isu darsamaa islamarkaana joogsan waaya taas oo ku keentay inay dareemaan xishooda bulshada oo ay ka dhex baxaan iyo xaalado caafimaad daro oo kuba keeni karta inay qarsadaan hase yeeshee doctorisa aadna aadan ismaaciil ayaa dhinaceeda rajo fiican ka muujinaysa xalinta xaaladan dumarkii maadaama dhibaatadaasu tahay mid ku dhacda meel dee gacalmadayaana qoftii dumar ahayd way way niyajabtaa oo way isqarsataa oo waxaan ka dareerayay aanay xejisan karaynin in badan bay ama buul fog la tagtaay oo wixiiba dee ay qarsataa marka waxaanu doonaynaa inaanu dumarkaas ilaahay kuma keena ee qofkii uu waxaasi ku yimaadaan inaanay isqarsanin annagaa diyaaru ah haddii ay maxaan kula dheecaan leedahay annagaa diyaaru ah annagaa kharash la-aan kugu samaynayna raashinkaagii qalliinkaagii jiifkaagii howlahaagii haddii ilaahay nala qabto waxaagii si sahlan baa loo samayn karaya foosha oo ku dheeraata ilmaha oo gudub noqoya howlwadeen aan xirfad caafimaad lahayn oo gabadhu la kulanto ayaa alaaba dhaxalsiin kara xaaladan isu furanka hase yeeshee haweenka ku dhaqan somalilan ayaa qaarkood ay xuskan maanta kaga qayb qaadanayeen farxad iyo soo dhoweyn ayaan maxamuud caynaashe waxay ka mid tahay haweenka laga daweeyey fisjula oo ku yimi muddo ku siman afar sannadood ka hor maraan la kulmay iyadoo xuskan ka qayb qaadanaysa ayaa waxaa ii sheegtay haa waxay iigu timid uur baan lahaa kadib ilma yar baan dhalay sidaa darteed ayay dhibaatada intaa laga ii soo gaadhay way ilmaha kadib markaad dhashay dabcan inta badan xaaladan fisul markay bulshada ku timaado amaba haweenka la soo daristo xaalada caafimaad daraa ku yimaada xaaladooda way isbedeshaa dhibaatooyinkaa dareentay haddaad wax nooga sheegto maxaa ka mid ah walaalo waxaa ka mid a dhibaato aad iyo aad u weyn bay haysatay taas oo ay kaadii iga soconaysay saxaradii iga soconaysay oo aanan lahayn wax dareena ama kaantarool ah sidaa darteed markii dambe ee dhakhtarka la y keenay alxamdulilah waa layga daweeyey waanan ka bogsaday kaadahaystaydii iyo saxaradaydiiba caadi bay noqdeen sidaa darteed aad iyo aad baan u caafimaad qabaa iminka kollay dhibaatadan markay ku dhacdo niyadjab baa ku dhacaya qofka wixiisa odhanaya malaha xanuunkani waa mid keliga aad qabto mid aad ka bogsan karta maaha laakiin waxaan u sheegayaa bulshada reer somalilan ama ummadda islaamkaba wixii dhibaatadan ay la kulanto walaalahayga dhibaatadaasoo kale ay la kulanto in ay jiraan in dhakhaatiir daweysa oo laga bogsan karo laga caafimaadi karo aan wax qarasha iyo wax dhiboo kasoo gaadhaysaana aanay jirin xaaladan isu furanka oo aan dumarka keliya ta u dhaawicin jir ahaan balse sidoo kale maskax ahaanba saamayntiisa ku yeesha ayaa wasaaradda caafimaadka ee somalilan dhinaceeda ay qabtaa in tirada haweenka la kulmaya fisjul ay hoos u dhacday waa sida uu ii sheegay madaxa qaybta caafimaadka taranka ama reproductive health doctor cabdirasaaq yuusuf cabdilaahi xaaladda fistulaha runtii waddanka somalilan aad buu hoos ugu dhacay waana runtii waxa ugu weyn ee keeneen waxa weeye daryeelkii hooyada oo la wanaajiyey inta badan sababta keenta waxa weeye masalan hooyadu markay foosho aad ugu dheeraato ayaa waxaa dhaawac soo gaadha kaadahaysa dabadeedna saasuu ku yimaada isku faranku laakiin maanta markii aad loo wanaajiyey waxaa loo yaqaana antinetarka ama la socodkii hooyada ee dabeetana lasii go'aamiyey xilliga umri doontay sida umri doonto iyo gabadha caqabada ka hor imanaysa waxa weeyaan aad buu yaraatay markaa waddanku runtii guud ahaan iminka aad buu hoos kusii dhacayaa taasina waxa weeye adeegyada caafimaad kor soo kacay iyo daryeelkii hooyada xilliga uurka leedahay oo si wanaagsan wax loogu qabtay kadib howlgallo dowr ah oo lagu guulaystay ayaa iyada diilo gelisay haween badan oo ku dhaqan somalilan kadib markii ay ogaadeen in fistulaha lagu hortegi karo lana daaweyn karo hase yeeshee waxaa muhiima islamarkaana si weyn isho loogu hayaa maanta soo afjaridda takoorka xishoodka ababaqarsashada haweenka iyo weliba isu furanka laftarkiisa iyadoo soo dhoweynta bulshada ee dadka xaaladahan la kulmayna ay tahay mid ahmiyadeeda leh islamarkaana ku ladhan waa sida ay tilmaamaysa mar kale doctora sacadna waxaan leeyahay qoftan ilaahay baa ku keenay qofna cudur ma iibsado haddii ilaahay cudurkaa qoftaa ku keen dhibataada ku keeno wixii loo qaban karo waa loo qabanayaan idinkuna ehelka ku taageera oo ha ku takoorina oo ha ku eryina oo buul yaroo fog meelun ha uga dhisino ha odhana qurmuunkaaga la fogowe waa qofkaagii waa ubadkaaga hooyadii waa ooridaadoo berri haddii lagu hagaajiyo kuu soo noqonaysa iyadoo nadiifa oo udgoon oo xaaskaagiya dee abaal ka dhigo cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa